بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaab التwxيid اladي huwa xaq الlahi عlى الcabiid للإmaam mحamed بn cabdالwahaab الtamimiي raximah الlahu tacaalى kitaabka aan bilaabayna marka kitaab التwxiid weeyaan uu leeyahay mxamed بn cabdالwahaab الtamimi raximah الlah tacriifka sheekha kutub hore oon akrinay ayaanu kusoo marnay waxba ku daahi mayno cuyeyna meesha la yiraahdo ku dhashay kun boqol shan iyo tobankii oo qarnigii yacni labiyo tobnaad awaa-ishiisii ama bilowgiisii ahayd waxa uu dhintay kun laba boqol iyo lixdii kun laba boqol iyo lixdii ayuu dhintay dhulka najdi la yiraahdo ayuu ku noolaa meeshaas cuyeyna ayuu ku dhashay dirciya meesha la yiraahdona aada dacwada uga faafiyey iyo markii dambena dacwadiisu ilaa najdi oo dhan ayay ku faaftay dabadeedna markii dambena aafaaqdii dhammayd ayay kala gaartay iyo jihooyinka sheekhu aabihiis iyo adeerkiis iyo walaalihiisba rag waxa ay ahaayeen guri dad culamaa ayay ahaayeen oo guri culamo ayuu ka yimid qur-aanka marka ayuu xifdiyey fiqiga ayuu bartay khaasatan fiqiga xambaliga dabadeed yacnii aalaadkii iyo waxyaabaha ayuu bartay culimadii maka iyo madiine ayuu wax ka qaatay raggii ugu waaweynaa ee wax ka qaatay maxamed xayaat sindi ayaa kamid ah oo culamaa ulmadiina ahaa dhankaas zubayr iyo ciraaq xaggeedana waa tegay ee basra culumi waxbuu kasoo qaatay waalidkiina waxauu ka mid ahaa aabihii shuyuukhda oo wax ka qaatay uu ka mid ahaa sheekhu markaa kutub fara badanna waa lahaa kutubtiisa waxaa ugu waaweyn ama ugu mashhuursan ugu caansan kitaabu tawxiid oo halkan midkaan ka bilaabayna ah usuulu thalaatha ayuu alifay kashfu shubahaad ayuu alifay iyo kutub kaloo aada u fara badan waxay u wada badnaayeen kutubtiisa sida qaalibka ahe badan maadadan tawxiidka ayay u badnaayeen dacwadaas ayuuna u istaagay sheekh raximah llahu tacaala oo najdi ka hor sheekha xaalkeedu waxa uu ahaa meel dadku ay aada iyo aada khuraafadu ay iyo axwaasha shaydaanka ay aada iyo aada ugu badnayd oo dadku ay qubuuraha iyo godadka iyo xataa dadka waalan ay barakaysan jireen ay baraka ka raadin jireen dacwadii ayuu sheekhu bilaabay tawxiidka inuu dadka ugu yeero wax cusubna lama imaanin sheekha sida aan arki doonno kitaabkiisaba aan ku daraasayi doonno wixii nebi maxamed sala allahu caleyh waali wasalam uu la yimid ayuu ay dadku ka tageen unbuu u bayaaniyey taa unbuu dadku u cusbooneysiiyey wax cusub lama imaanin isaga min tilqaa'ihi ugama imaanin dadkii culimmada ahaayee diinta yaqaanee un markaa ri'aasada diiniga haystay laba ayay u kala baxeen yacnii qeybna waxay ahaayeen qeyb xun qeybna qeyb wanaagsan oo dacwadiisii barakaysay oo dacwadiisii yacnii inay dacwo mubaaraka ay tahay qiray iyo waxay u qeybsanaayeen qeyb culamaa u suu ah qeybta culamaa u suu oo culimmada xunxun laba ayay ahaayeen kuwo waa xasdaayeen oo waxay islahaayeen haddii waxaan oo wada inay xaq yihiin waa garanayeen laakiin waxay islahaayeen amaa idinka hadhow la idin eedeeyaa oo waxaan xaq hadday yihiin maxaa u sheegi weyseen amaa la idin yiraahdaa kuwo kalena iyagu ma-aakil iyo yacni waxay ku qabeen dano khuraafada ayay dano ku qabeen ee axwaasha shaydaaniga ah marka waxay islahaayeen d haddii qubuurihii lala dudumiyo dadkii nadarka ay ka xiran jireen la waayo waxaa idinku dhacaysa marka wixii aada cuni lahaydeen baad weyneysaan kuwa marka waxay shabahayaan culamaa lyahuud yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari wاlruhbani laya'kuluuna amwaal الnaasi bاlbaطil wayasuduuna can sabiili الlah sufyaan bnu cuyeynana waa kii dhihi jiray man fasada min culama'ina fafiihi shabahun min alyahuud walidalika kuwa ayagu marka waxay bilaabeen inay aada iyo aada ula dagaalamaan oo ay yacni rasaa'il fara badan ay ka qoraan ragga aada khuraafadana u difaaci jiray lana dagaalay sheekhu way badnaayeen waxa ugu mashhuursan waxaa weeyaan ninka la dhihi jiray daxlaan zayni daxlaan axmed zayni daxlaan addurar usaniya fi raddi cala alwahaabiya risaale la yiraha buu qoray oo uu buhtaan iyo beenka buuxiyey maxamed bashiir sahsawaani ayaa radiyey oo xaqiiqatan labada cilmi ku radiyey labada kitaab qofka isku daalacdana wuu fahmayaa siyaanat linsaan can waswasati sheikh daxlaan kitaabkaabuu qoray amaa culimmadii wan wanaagsaneyd ee dacwada sheekh aada u barakaysay de waa way badnaayeen sheekhaas maxamed bashiir asahsawaani waa ka mid waxaa ka mid ahaa dacwadii sheekha dacwo lamidana yani ku dadaalayo waday sadiiq xasan khan maxamed sadiiq xasan khan oo hindiya joogay mamlakat buhubaal waxaa ka mid ahaa maxamed bin ismaaciil alamiir asancaani saaxibu subul isalaam oo isaga marka waxaa weeyaan dacwadiisa aada u barakeeyey kitaabna qoray runtii tadhiir lictiqaad can adraan lilxaad kitaab la yiraahdo ayuu qoray oo tawxiidka iyo laftirkiisa uu ka qoray baa jiray diiwaankiisana waxa uu ku tilmaamay oo ku sheegay nadmi waxaa jiray gabay uu tiriyey oo qasiida daaliya ah ee dacwada sheekha uu ku ammaanay shaarixa kitaabkana uu soo qaatay ee uu leeyahay waqad jaaءat alakhbaaru canhu biannahu yuciidu lana sharca shariifa bima yubdi wayanshuru jahran maa طawى kulu jaahili wamubtadicin minhu fawaafaqa maa cindii ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث, يغوث وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم عقروا في سحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي قبي دير بوها سلام على نجد ومن حل في نجد يكبل له نعم markaasuu wuxuu yidhi akhbaarta xaggiisa ninkaa noogaga timid waxay noo sheegaysay buu yidhi inuu sharcigiiba soo celinayo sharcigii shariifka ahaa wayanshuru jahran maa tawaa kullu jaahilin jaahil kastaa wixii uu duuduubay ayuu faafiyey ou fidiyey oo dadku ay qarin jireen yani wamubtadicin iyo mubtadic wixii uu duuduubay ayuu faafiyey ou fidiyey wixii uu qarin jiray tawxiidka ahaa fawaafaqa maa cindii markaasuu wuxuu waafaqay buu yihi maa cindii waxaanay agteyda ahaaday ilaa asna yaman ayaa qurbo ku haysatay oo yacni sihaam iyo leebab looga soo tuurayay sheekhuna saas oo kale oo meeshiisa ku ahaa markaasuu wuxuu yidhi wayacmuru arkaana shariicati haadiman mashaahida dalla annaasu fiiha can irushdi shareecada arkaanteeda ayuu camiraya buu yidhi isagoo markaa duminaayo goobo dadku ay ku dhumeen hanuunka ay kaga dhumeen mashaahidda waa meelaha qubuuraha iyo meelaha weyn acaaduu bihaa macnaa suwaacin wamilihi yaquuthin wawuddin bi'sa dalika min wuddi macnihii suwaac iyo yaquuth iyo wudd ayay soo celiyeen kuwa waqad hatafuu cinda ashadaa'idi bismiha kamaa yahtifu almudaru bisamadi alfardi qofka dhibaataysanay siduu alle ugu yeerto oo kale ugu yeeran jireen markay shadaa-id ku dhacdo waxa ee qubuuraha dadka markaasuu yihi wakam caqaruu fii suuxiha min caqiiratin uhilad ligayri illahi jahran calaa camdi badanaa buu yidhi inta ay gowraceen qubuurtaas barxadaheeda inta ay ku gowraceen oo wax la gowracay ah xoolo taasoo loogu qayliyey ilaahay waxaan ahayn uhilad ligayri illaahi jahran calaa camdi wa kam daa'ifin xawla alqubuuri muqabilin badanaa buu yidhi mid yacni dawaafayo qubuurta dhunkanaayo ee tiirarkeeda taataabanayo oo gacmaha ku taataabsanayo badanaa waxaas gabay dheer buu ahaa marka dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan markii dambe sancaani gabay kalou tiriyey ee uu markaa leeyahay yacni gabayga uu leeyahay waan kala laabtay ninkan yacni wixii aan ku taageeray syacni taageeradii aan taageera waa kala laabtay saas oo kale ah kadib markaan maqlay inuu dadka laynayo kan yeelayo sidaa iyo sidaa naca arrintaa jawaabteeda waxay tahay hadday sugan tahay sugnaanshadeeda laftirkeeda warbaa ku jiro hadday sugan tahay laakiin jawaabta looga jawaabayo culamada uga jawaabaan waxa ay tahay tawxiidkan ou ku ammaanay kalama laabanin oo tawxiidkii baa qalad ahaa ma dhihin nacam ee war looga soo sheegay ayuu wuxuu ayuu ayuu ayuu rumaystay ee dadka inuu la dagaa dadka muslimiinta inuu laayo iyo wax noocaas oo kalea dadka u gaalaysiiyo iyo taa weeyaan waxyaabaha marka uu ka joogsaday ee uu diiday arrintaa xaqiiqadeeduna xaqiiqo jirta ma ah nacam wixii loo sheegay unba wax ku dhisay marka masaa-ishii oo ku waafaqay waa sideedii masaa-ishan ka laabtay ma dhihine waxa isaga laga soo sheegay buuna ka ayuu eed kaga dhigay ayuu ku cabiray taana marka waxaa weeyaan sheekhu inuunan gaalaysiinin dadka aan xujada ku oogmin iyo yacni ama dadka muslimiinteeba aan shirkiga samaynin maba gaalaysiin jirinba kutubtiisa ayay ka buuxdaa durowsaniyahana waa laga eegi karaa rasaa-ishiisa in badan oo kamid a lagu jamciyey iyo taariikhu najd ibnu qanaam uu jamciyey isaga laftirkiisa rasaa-il badan iyo waxaa ku jiro iyo iyo iyo waxaa ku jiraan iyo fataawo fara badan iyo dad su-aalo soo weydiiyey jawaabo uu jawaabayo iyo waxyaaba noocaas oo kale ah nacam marka taas iyado marka jawaabteeda waa taasa marka dadkana lama dega muslimiinna ma layn jirin mana la dagaali jirine marka ay isagii iyo xukuumaddii markaa jirtay ee isaga markaa adeecsanayd ee qubuuraha iyo meelaha qubuurihii nebigu uu yidhi dhulka ha lala simo ama taaka yaan laga kormarinin marka ay rabaan inay dumiyaan ayaa dad waxaa jiri jiray intay hub soo qaataan la dagaalamaan kuwaa weeyaan marka waxa uu la dagaali jiray oo iyagu marka u taagnaa inay difaacaan mashaahidaas ayb isaguna marka waxa uu lahaa de sulda ayuu markaa uu lahaa nacam oo qof iska qowqaa-iya ma aanu ahayn sheekha raximah llahu tacaala marka culimmadii aluusiyiinta ee ciraaq joogtayna aada bay dacwadiisa u taageereen maxamuud shukri alaluusi saaxibu gaayat alamani fi radda cala nabhani kutubtiisa qaar kamid oo sharxay masaa-iluljaahiliha oo kale aada baana marka iyaguna ay ugu ammaaneen meesha u kasoo baxay wahaakadaa marka dadka ahlu cilmiga ahlu sunnada iyagoon is aqooninoo bari iyo galbeed kale jiro ayaa haddana waxaa weya waxaa mideeya waa xaqa xaqa ayaa mideeyo sheekhu marka dacwadiisa aduu sidaas aafaaqda xiliyadii dambena aad bay u faaftay dacwadii sheekha raximahullah waana laga faa-iideystay in badan oo tawxiidku uu jahli kaga sugnaa ayaa wax ku fahamtay kuna baraarugtay wuxuuna ahaa xaqan sheekha nin muslix ah buu ahaa dadka isaga kasoo horjeedo markay waayeen waxaan been abuurad aan ahayn ayay waxay cuskadeen inay gaaladii xataa ay yidhaahdaan wixii ay ka sheegeen inay inay inay qaataan oo ay rumaystaan oo mudakiro waxaa jirta nin la yidhaahdo ingiriis oo john humfrey la yidhaah oo qoray mudakiradaasoo carabi loo qoray lagu qoray dabadeed taasaa haddana marka waxaa weya la ictimaadayaa oo laleeyahay yacni been loogaga abuuranaya sheekh raximahullah marka qof muslima nin gaala waxa uu qof muslim ka sheegayo oo aan wax markhaatiya loo haynin in layska rumaystaa ma aha nacam marka buhtaan iyo been abuurad waxaa kaaga haboon qofka kutubta sheekha inuu akriyo bal hadduu ku arko wax yacni islaamnimada khilaafsan nacam waxaa kale ka sheegaan sheekhu wuxuu aaminsanaa muslimiintu inay gaalo yihiin tawxiidku inuu isaga bilaabay oo dadkii ka horreeyay xataa aynan haysanin been abuuridkooda wuxuu gaaray inay yidhahdaan nebinimo sheegtay kullu hada waa baatil kitaabkaana ku arki doontaa in sha allahu tacaala sheekhu marka wuxuu ahaa sidaas tarjamadiisana hadda waxaa weeyaan siyaabo badan baa loo qoray marka meelo badanna waa rasaa-il badanna waa lagu qoray sheekh cabdilcaziz binu baaz muxaadaro uu tarjamadiisa ka jeediyo risaalo yar laga dhigay ayaa jirto kadalika yacni ibnu qanaam wax badan buu ka qoray ibnu qanaam ardada sheekha ayuu ka mid ahaa nacam wax badan buu ka qoray duraru saniyahana rasaa-ishiisa iyo culumtiisa halkaa yaa badanaa lagu jamciyad ugu tegeysaa waxaa iyadoo markaa kitaabka maadada uu ku saabsan yahay markaan usoo laabano kitaabu tawxiid ayaa la yihaha kitaabka gaar ahaan tawxiid ulcibaada buu ku saabsan yahay maxaa yeelay tawxiidka rususha loo soo diray inay dadka yacni u sheegaan oo macrakada iyo dagaalka uu ka taagnaa wuxuu ahaa ifraad ullahi tacaala bilcibaada ilaah in cibaado lagu keli yeelo isaga keliya la caabudo kaabuu marka sheekhu uu aad iyo aad u nooleeyey kitaabkuna mawduucaas ku saabsan yahay ayb xaqiiqada tawxiidka iyo waxa ay culimmadu ka yiraahdeen insha allahu tacaala kitaabka inta aan sharxaynana waxaan isku dayi doonaa in badan baa dadka waxaa loo sheegaa wax diin cusub buu la yimid culimmadii ka horreysa kuma waafaqsana waxaan arki doonaa markuu kitaabka iyo sunnada daliishada sheekha baab walba uu u daliishado waxaanu raacin doonaa insha allahu tacaala intii tabarteen ah waxa ay ahlu cilmiga kalena ay ka qabaan laa siyamaa culimmada shaaficiyada madhabka shaaficiga yacni aada iyo aada axaadiidtana u sharxay ee cilmiga cilmiga faraha badanna leh ee mukhaalifku laga yaabo laftirkiisa inuu u aamin yacni uu rumaysan yahay a imo waaweyn uu ka rumaysan yahay annaguna aan ka rumaysannahay a'imadaas ayaan marka aqwaashooda iyo daba dhigi doonaa insha allahu tacaala wixii tabarteena marka oo cilmiga neerka ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu waafajiyo kitaabkan kitaabu tawxiid la yidhaahdo shuruux aada iyo aada u fara badan buu leeyahay shuruuxdiisa waa weyn waxaa ka mid a taysiir lcasiizi alxamiid fii sharxi kitaabi tawxiid taysiir lcasiizi alxamiid fii sharxi kitaabi atawxiid ee uu leeyahy waxaa iska leh sulaymaan bnu cabdillaahi sulaymaan bnu cabdillaahi ayaa iska leh sulaymaan bnu cabdillahi bn maxamed bn cabdilwahaab waa xafiidka waa wiil uu awow u yahay sheekha maxamed bn cabdilwahaab sulaymaan baa la yihaahdaa waa nin aada u cilmi badan buu ahaa fadli badan xadiidka iyo tafsiirka iyo fiqiga aada u yaqaan buu ahaa macruufkana faro munkarkana reebo rasaa-il fara badanna leh waxaa jira kitaab rasaa-ishiisa lagu ururiyey majmuucu rasaa-ili sheekh sulaymaan bn maxamed bn cabdillahi bn maxamed bn cabdilwahaab la yihaha nin aada alla subxaana watacaala ugu xiranna waa ahaa waxaa la dilay kun laba boqol soddon iyo saddexdii sanadku markuu ahaa dad baa marka waxaa weeyaan waxaa dhacday dacwadan sheekhu markay socotay ee la arkay inay najdi ku faaftay ummaddiina ay diinteedii soo fahmayso makriga gaalada waa weyn yahay nacam laakiin dadka mu'miniinta ee mutaqiinta ee saabiriinta waxba kama dhibo gaaladii baa marka waxay maleegeen ay soo direen dowladdii markaa masar ka jirtay yacni ou madaxda ka ahaa wiilkii ou dhalay maxamed cali baasha ee la dhihi jiray ibraahim maxamed cali baasha baa hadda taallow ku leeyahay ninkaas masar ayb oo qaahiro dhexdeedu taallo ku leeyahay weyn ibraahim cali baasha ibraahim maxamed cali baasha ayaa la yidhaahdaa ibraahim baasha ibn maxamed cali baasha saasaa la yidhahdaa ninkaas isagaa marka waxaa weeyaan waxaa la waxaa lagu dhiirigeliyey oo lagu diray dacwada halkaa ka hana qaaday markaasu waxay bilaabeen inay intay masar ka duulaan ayay najdi orod ku tageen si ay u baabi'iyaan marka dacwadaa meesha ka jirto tawxiidka iyo daacadana waa islaasimaan oo qofka haddii cadamada alle qalbigiisa ay ku weynaato tawxiidka uu ku weynaado qalbigiisa daacaadkana waa u wanaag waa ku wanaagsanaanaya nacam ayb walidaalika cabdiraxmaan bin xasan sheekha la yiraahdo cabdiraxmaan bin xasan aljabarti raximahullah oo taariikhda masar wax badan ka qoray kitaabka la yidhaha cajaa-ib ulathaar ka qoray cabdiraxmaan aljabarti wuxuu qiimeynayaa kitaabkiisaas cajaa-ib ulathaarka uu ku qiimeeyaa nimankii ka duulay masar ee najdi ku duulay iyo dadkii ay ku duuleen guryahooda ay ugu tageen oo ay laayeen oo ay kufsiga ku sameeyeen oo ay yacnii baaba ka dhigeen meelihii diinka dadka lagu bari jiray labada jeesh say kala ahaayeen oo kuwan yacnii ahlu tawxiidka ahee markaa joogo guryahooda loogu yimid eena lagu haystay keliya inay dacwatu tawxiid faafinayeen masar aan masar ma qabsanaynin iyagu nimankaan xukunkoodana uma soconin keliya tawxiidkan baa lagu haystay markaa nimankaas daaca iyo khayr iyo wanaag buu ku sheegay kuwan kalena wuxuu ku sheegay jeyshkooda waxaan salaad tukanin oo yacnii mukhadiraadka isticmaalo oo aada uxunbyani wuxuu ka sheegay jeyshkaas yacni in fujuur fara badan uu ku dhex jira calaa kulli xaal marka sheekhan marka sulaymaan iyaga ayaa dilay kun laba boqol soddon iyo saddex markuu sanadku ahaa niman marka munaafiqiin ahaa ayaa waxay ku dirdireen ninkii ibraahim baasha oo ciidanka watay ibraahim ibn maxamed cali baasha marku dirciye markuu soo galay magaaladii sheekha dacwadays dacwadiisa saldhigga u ahayd markuu soo galay ee uu gacanta ku dhigay ibraahim baasha ayaa loo geeyey ninkan markii loo geeyey ibraahim baasha agtiisa marka wuxuu de wuxuu ku muujiyey hortiisa sheekha hortiisa aalaatu lahwiga iyo munkar iyo muusig iyo waxaasoo meeshii ayuu ka ayuu ku daaray oo ku muujiyey si markaa yacnii sheekhu uu uga xanaajiyo de diinay ku ogyihiin fiir daa'iman waa abadan waa noocaas dadka yacnii diinka la diriro oo aan qiimaha lahayn dadka muslimiinta haween xijaaban iyo qof diini ka muuqato unbay yacni waxaa weeyaan intay qabtaan markay qabtaan munkaraadkii alla reebay bay hortiisa ku sameeyaan ama sameey ay yidhaahdaan ay ku qasbaan intaas marka waa maxayna inay diinka iyo damiirka qalbigiisa ku jira inay dilaan bay rabaan taasay marka ay yeeleen markaa dabadeed meesha maqbarada ayuu u saaray u bixiyey askartii buu ku dalbaday markaasay rasaas kala daadeen nacam oy dileen saasay ku dileen jirkiisana waa rasaasay ku googooyeen cinwaanulmajdiga ayaad ka helaysaa juska koowaad laba boqol iyo toban sheekhan marka sheekh suleymaan kitaabka taysiir ulcasiiz ilxamiidka ayuu sharxay sharax aad iyo aada u faa-iido badan ee uu ku bayaaniyey wax kamarka yacni waxyaabaha qofka uu ugaga baahan yahay kitaabkan inuu ka fahmo sidoo kale kitaabka wuxuu aada ugaga buuxiyey inuu aqwaasha dadka khuraafiinta uu soo arooriyo ee dacwadeed liddiga ku ah kadibna uu u jawaabo inuu axaadiidta takhriijiyo ayuu aada ugu dadaalay sheekh suleymaan raximahullah marka kitaabkiisu kitaab weyn weeyaan laakiin ma dhammaystirin ninkay ilmaadeerka ahaayeen marka oo kitaabka fatxulmajiidka iska leh cabdiraxmaan ibnu xasan ibni maxamed ibn cabdilwahaab la yiraahdo ee ilmaadeerka ahaayeen ayaa kitaabkana dhammaystiray soona gaabiyey soona dhaweeyey aadna u kala shaandheeyey marka kitaabkaas wuxuu ku magacaabay fatxulmajiid bisharxi kitaabi tawxiid ayuu ku magacaabay marka taysiirka ayaa asal u ah marka taysiir ulcasiiz alxamiidka ayaa kitaabu tawxiid oo ku sharxay sheekh suleymaan cabdiraxmaan bin xasan baa yimid taysiir ulcasiiskiibuu marka uu khulaaso camal uu ku sameeyey oo kala shaandheeyey marka una dhammaystiray intii marka ka harsaneyd sidaas la eg sheekha saaxibu fatxi lmajiid isaga laftirkiisa kitaabkiisa nuquulaad fara badan oo ama sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu lqayim iyo a'imadii kale waaweyneyd ibnu xajar iyo xaafid ibnu kathiir iyo ibnu jariir itabari iyo nuquulaadkooda iyo qurtubi iyo ayuu aada uga buuxiyey kitaabkiisa markii dambena fatxulmajiidka laftirkiisa ayuu soo koobay oo khulaaseeyey kitaab wuxuu ku magacaabay ku khulaaseeyey la yihahdo quratu cuyuuni lmuwaxidiin quratu cuyuuni lmuwaxidiin fii taxqiiqi dacwati alanbiyaai walmursaliin xaashiyatu cala kitaabi tawxiid weyaan kan horena waa la daabacay dabacaad fara badan ummaddana waa ka faa-iideysatay fatxulmajiidka kanna waxaa weeyaan qurat quratu cuyuuni lmuwaxidiinkana waa la daabacay xawaashi iyana waxaa ku leh maxamed xamid ilfiqi raximahullah ninkii culimadii waqtigan qarni qarnigan ayuu ahaa culamaa misr ayuu ahaa in badanna waa waa nashriya kutubta aimatu dacwa marka kitaabku shuruuxdaas iyo kuwo kaloo ka fara badan buu leeyahay ilaa sharax waxaa jira sida sidaas oo kale afar mujalad ilaa shan mujalad meelahaas ah oo luqada kitaa oo aada luqa xagga luqada yani furfurka luqadu ay ku badan tahay ayb oo raggii hore ay yani alifeen iyo shuruux kaloo yaryar iyo xawaashi iyo kutubka kitaabka aad baa marka luqaad kalena waa loo tarjumay kitaabkan kitaabu tawxiidka habka uu u qoran yahayna kitaabku waxaa weeyaan waa habka ay salafku wax u qori jireen oo inay baabaystaan aayaad iyo xadiid keenaan dabadeed wuxuu raacinayaa masaa-isha laga faa-iideysanayo baab ciwaan buu sameynayaa dabadeed aayaadki iyo xadiidtii uma markaa dabadeed masaa-ish ayuu kuu sheegaya halkaasuu marka dhaqaaqayaa marka kitaabka sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uu leeyahay waa kitaabu tawxiid weeyaan kitaabu tawxiid fatxulmajiid waxaa iskale cabdiraxmaan ibnu xasan cabdiraxmaan ibnu xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab baa iskale wiilow awow u yahay wey waa sharax marka fatxulmajiidka ayb dad badan baa marka isku khaldo ayb ilal aanana dadka dagaalo iyo khuraafiyiin waa la diriirsantaha kitaabkan waxna wax kalena ma ahane waxay la diriirsan yihin waa qaala allahu iyo qaala rasuuluhuda ku qoran ayb ilaa qaarkood magacyo xunxun kitaabka ay u bixiyeen qaar ay yidhaahdeen fawlxumajiid nacam magacii kitaabka fatxulmajiidka intay ka bedeleen bay fawlxumajiid ay yidhaahdeen haddee dadkaas ayaga ayaa dadka foolxumo un u keenay kuwaas nacam maxaa yeelay wax hadda ka haray oo macno leh nimankii u bixiyey waa laga la-yahay waa la la-yahay iyaguna waa kan kutubtoodii la akrisanayo waa hareen nacam oo dacwadii waa hartay ayagiina waa baxeen nacam kuwa hadda la diriraayana iyagaa bixi doono dacwadana waa haraysaa insha allahu tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun marka allana subxaana watacaala iftiinkaasay marka waxay rabaan inay afkooda ku baabi'iyaan allana subxaana watacaala waa diidaya ilaa inuu dhamaystira mooyaane iftiinka isaga ah ayb marka kitaabku ahmiyaddaas weyn buu leeyahay qofka suluugiisana waxa aan u akrinayna marka ulajeedka aan kitaabka u akrinayna waxa ay tahay inaan innagana ka faa'iideysano heyrkeenna aan uga faa'iideyno ciddii uu gaaro tawxiidka haddii uu saxmana qofka waxa u saxmayo dariiqiisa oo dhan ayaa u hagaagaya una saxmayo tawxiidkana waxaa waxaa weeyaan marka waxa burinayana waa in laga ilaaliyo waxyaabaha nuqsaaminayana in laga ilaaliyo kitaabkuna maadada inta intaa unbuu ku saabsan yahay marka kitaabku hab tarkiib iyo tarhiibba u socdaa waa ku rajo gelinaya tawxiidka haddaad qabsato tarhiib waa ku cabsi gelinaya haddaad ka weecato tawxiidka oo aada shirki iyo wax lamida aada daba orado nam kitaabku marka waxaa weeyaan sidaas ayuu yahay bismi illaahi araxmaan iraxiim kitaabu tawxiid hada kitaabu tawxiidi kani waa kitaabu tawxiid weyaan tawxiidkii caddayntiisii ayuu u kitaab yahay kitaab marka waxaa weeyaan wixii marka jumlada isku urursanba hal mawduuc jumladiisa isku urursan ayaa kitaab la yidhaha kitaabu salaa kitaabu zakaa kitaabu tawxiid sidaas oo kale na marka masaa-ishii tawxiidka oo urursan weeyaan ayb atawxiid marka maxaa la yidhaahdaa tawxiidka xagga luqada waa masdaru waxada yuwaxidu waa keliyeyn in alle la keli yeelo masdaru waxada yuwaxidu tawxiidan waa tafciil ayb xaqiiqadiisa sharcigana waxaa weeyaan imaamu shaafici raximahullah kitaabkiisa al-um waxa uu tilmaamayaa islaamku markuu ka hadlaayey ayaa waxa uu yidhi qofka la xoreynayo marka la xoreynayo raqabo mu'mino ah ayaa waxa uu yidhi qof yar oo hooyadood hooyadeed iyo aabaheed ay gaala yihiin markay soo qaangaarta kadib maxaa islaamnimadeeda lagu qiraa waxa uu yidhi wa wasfuhaa alislaama tilmaamidda ay islaamka tilmaamaysaa waxa ay tahay ama lagu tilmaamayaba an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah wa tabra'a mima khaalafa alislaama min diinin tawxiidku marka intaa weeyaan inay qirto macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane nebi maxamedna rasuul alle inuu yahay alla uu soo diray iyo inay ka beri noqoto wixii khilaafsan islaamka oo diime ah waa middan dambe marka waa daruuri nacam imaamu maaligna wuxuu ka sheegay imaamu shaafici raximahullah inuu yihi tawxiidku sida altawxiidu kamaa qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah tawxiidka marka waa laa ilaha illa allah meel kale ma ah sidaasaa alimaamu dahabi kitaabkiisa siyarka uu kusoo qaaday cuhmaan bnu saciid addaarimi oo a'imadii salafkana ka mid ahaa shaaficiyadana ka mid ahaa aimatu shaaficiya ka mid ahaa waxa uu leey waxa uu yidhi tafsiiru tawxiidi cinda alummati buwaydi yaa ka mid ahaa raggii wax ka qaatay tilmiidkii shaafici buu wax ka qaatay waxa uu yidhi tafsiiru tawxiidi cinda alummati tawxiidka tafsiirkiisa ummadda agteeda iyo sawaabuhu sidiisa sawaabka ah waxaa weeyaan waa qowlu laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah sidaa weeyaan raddu alimaam abi saciid calaa bishr bni bishr almarisiy alcaniid ayuu sidaa ku yidhi tawxiidku marka waa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu ana muxamedan cabduhu warasuuluh ayb waxaa kaloo sidoo kale iyadana marka ibnulmundir raximahullah uu sheegay xaqiiqada tawxiidku markuu ka hadlayo waxa uu yidhi ajmaca isagana aimada shaaficiyada salafka ah buu ka mid ahaa waxa uu yidhi ajmaca kulu man naxfadu canhu ana alkafira ida qaala ashhadu an laa ilaha ila allah ana muxameda cabduhu warasuuluh waana kula ma jaءa bihi muxamedu xaqu waabra'u min kuli diini khaalafa diina alislaami wahuwa baaliqu صaxiixu yacqilu anahu muslimun kitaabkiisa alijmac safxada boqol afartan afar buu ku yiri sidaa oo waxa uu leeyahay yani ibnulmundir raximah llah waxay ku ijmaaceen inta aan wax ka hayn oo dhan oo dadka yani ahlucilmiga gaalku haddii uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaha ila اllah waana muxameda cabduhu warasuuluhu waana kula maa jaءa bihi muxamedu xaqun wax kastoo nebi moxamed la yimidna inay xaq tahay wa abra-u min kulli diinin khaalafa diina alislaam diin kastoo diinta islaamka khilaaftana aniga beri baan ka ahay sidaa hadduu yidhaahdo qaangaarna yahay caafimaad qabo wax garanayo inuu muslim yahay taasaa lagu ijmaacsan yahay kitaabkiisa alijmaac safxada boqol afartan iyo afar ayuu sidaa ku sheegay marka xaqiiqada tawxiidku waa laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane maxaa ka dhalanaya marka iyada ku jiro in aad ka beri noqoto cid kastoo la caabudo marka haddaad tidhaahdid marka maxaa hadalkii imaamu shaafici iyo hadalkan ibnulmundir marka la isu geeyo waxaa kasoo baxayo haddii aad alle allaan caabudayaa dhahdo heyrkiisna aad la caabudid oo cibaadatu hayrihi haddaad ka beri noqon weyso muwaxid ma tihid adiga marka nacam laa ilaha ilah baan aniga ku qowlaa waxba tari maysa laabudda inaad ka beri noqoto waxa alla sukadii la caabudo cibaadadooda inaad marka ka beri noqotid weyaan amaa macnaha laa ilaha ila allah oo laa macbuuda bixaqin ila allah weyaan macnaha laa ilaha illa allah saasayna aimadu ay qarireen firozabadi qaamuusulmuxiidka aslu ilaah waa ka ficaal oo kale weeyaan buu yidhi bimacnaa ma'luuh wakulu ma tukhida macbuudan wakulu matukhida macbuuda ilaahu cinda mutakidihi wax kastoo macbuud laga dhigtaa waa ilaah qofkii ka dhigtay agtiisa wata'aluhu altanasuku watacabudu wata'liihu tacbiid saasuu isaguna uu tilmaamay ayb sidaabuu ishaareena xaqiiqada marka laa ilaha illa allahu macnaheeduna waa taas tawxiid macnihiisa garatay xaqiiqatu laa ilaha illa allahna waa sidaas khadaabi isaguna sidoo kale waxa uu tilmaamay laa ilaha illa allahu ay laa macbuuda gayr allah weeyaan macbuud aan xaq lagu caabudoon alla ahayn ma jiro sidaa weeyaan macnaheeda saas oo kale ayuu shanu ducaa risaaladiisa la yiraha uu ku tilmaamay bayhaqi kitaab la yiraha alarbaciin asuqraa fi almukharaja fi axwaali cibaadi illah waxa uu ku yihi baabka koowaad fi tawxiid illahi fi cibaadatihi alle in cibaadada lagu keli yeelo markuu ka hadlayay ayaa oo cid duuna maa siwaahu ayaa wuxuu soo kaxeeyey laba xadiid oo macnaha caddaynaya oo midi uu yahay man waxada allaha wa kafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuhu qofkii alle keli yeelo kuna gaaloobo waxaa la caabudaya alla sokadiisa maalkiisa iyo dhiiggiisuba xurmo ayay yeesheenoo way xaaraantinimuubeen xadiidkan marka waxaa lagu sheegay buu tilmaamay bayhaqi labada rukni ee laa ilaha illa allahu ay ka kooban tahay labadaa ruknina waxa ay tahay alihbaat wa huwa qowluhu man waxada allaha qofka alle keli yeelo nafyigiina waa lagu sheego ila allahu oo wakafara bimaa yucbadu min duuni illah oo nafyigiina laa ilaahda waa nafyigu ila allahna waa ihbaatkii nacam ihbaatkii marka waa lagu sheego waa man waxada allah nafyigiina waa lagu sheego wakafara bima yucbadu min duuni illahi weeyaan saasuu marka uu tilmaamay alimaamu nawowi raximah llah tawxiid muxuu ku sheegayna tawxiid wuxuu ku sheegay cadamu shirki buu ku sheegay tawxiidku cadamu shirki buu ku sheegay oo sharaxa muslim xadiidka jaabir ee sifadii nebiga u xajiyey markuu sharxaayey sala allahu alayh ali wasalam imaamu nawowi waxa uu yidhi xadiidka wuxuu ahaa fa ahalla bitawxiidi buu ahaa faahalla bاtawxiidi markaasuu nawowi waxa uu yihi raximah اllah qaala yacnii qowlahu labayka laa shariika laka fiiri tawxiidka waa maxay faahalla nebigu wuxuu ku dhawaaqay bitawxiidi buu ku dhawaaqay tawxiidkii buu fasirayaa waa maxay waa labayka laa shariika laka ilaahu cibaado mid kula wadaagaa ma jiro kaasaa tawxiidka ah marka haddaad tiraa allahna waa rumaysanaya waa aqaanaa muslim baan ahay waa tukanayaa laakiin shirki aada samaynayso tawxiid lama imaanin marka nawowi qowlkiisa marka aan fiirinayna naam soo ma garan maxaa yaele wuxuu ku macneeyey tawxiidkii cadamu lishraak cadamu lishraak ishraak iyo tawxiid meel ma wada gelayaan marka masaladan marka aada in loo loogu baraarugsanaado weeyaan oo tawxiid macnihiisu waxaa weeyaan nebiga tawxiiduu ku dhawaaqay baa la yidhi tawxiidkuu ku dhawaaqay waa maxay labayka laa shariika laka weeyaan marka ilaah in shirki laga anfiyaa tawxiid ah laakiin in alla la caabudo marna yani shirkina cibaadada cid kalena lala wadaajiyaa kaasi tawxiid ma aha muwaxidna ma ahan qofkaas oo kale ayb tawxiidku marka laba u qeybsamaa nooc tawxiid اlmacrifati wاlihbaat iyo tawxiid اlqasdi wاalab labadaasaa culimada u qeybiyaan midna waxaa weeyaan tawxiid اlmacrifa la yihaahdaayo qofka inuu rububiyada alle inuu garto allah subxaanah watacaala inuu khaaliqu hada lkown inuu yahay kan koonkan abuuray marka uu maamulo isla markaana uu leeyahay isaga uu milkiyey tawxiid ulqasdi waalab waa nooca labaad oo adiga qasadkaaga iyo ficilkaaga inaa alle ku caabudid inaa alle ugu dhawa waxa aad alle ugu dhowaanayso ee cibaadada ah waa inaad allah subxaanahu watacaala cid kale aada ugu darin tawxiid ulqasdi waalab ayaa midkaa la yidhaha si kale marka la yidhaahdana tawxiid almacrifa waalihbaat waxaa soo hoosgala tawxiid alasmaai waasifaat iyo tawxiid arububiya tawxiid ulqasdi waalabna waa tawxiid aluluuhiya saddexda qaybood ee loo qaybiyaa iyo labadan qaybood isdiidi maayaan qaybinta la qaybinayo tawxiidkana bixaddi daatiha waxaa weeyaan alla subxaanahu watacaala oo tawxiidku saddexu u qeybsamaa alla inaa ku caabudid taa iyadu maahan inaad ku fahamtid unbaa loogu talagalay tawxiid waxaa culammada ugu talagalay waa tafhiim waa fahamsiin adiga lagu fahamsiinayo dhinacyada alla subxaanahu watacaala aad ka aad ka aad ka keliyeelaysid dhinacyada allah subxaanahu watacaala aad ka keliyeelaysid oo aada alla subxaanahu watacaala ku waxidaysid unbaa lagugu fahamsiinaya adiga nacam ee haddaad laba iyo cadadkan laba ama saddex yacni waxaa weeyaan labadaba culummadu waa yidhaahdaan isagana si gaara ilaahay subxaana watacaala loogu caabudi maayo soo ma garanin qofka hadduu yidhahdo aniga saddexna dhihi maayo labana dhihi maayo laakiin uu og yahay yacni furuuqda udhexayso uu garanayo sida yacni qur-aanka iyo sunnadu ay sheegayaanba taasi marka isagoo qofkaas wax ma hadlaynin soo ma garanin qolo kastoo caqiidada ka hadashana tawxiidku waa un qaybisaa noocay doona noocay doonayaan ha ahaadaan soo ma garanin marka labadan tawxiid culammadii shaaficiyada ayd waa kala gediyeen tawxiid almacrifa iyo tawxiid aluluuhiya tawxiid alqasdi waalab iyo tawxiid almacrifa waa kala duween bal waxay sheegeen tawxiid alrububiya ama tawxiid yani tawxiid almacrifa inuu daliil yahay daliil weeyaan muxuu ku tusaana tawxiid alcibaada cibaadada in alla subxana watacaala keliya lala la caabudo ayb taasu taa ayuu tusayaa ayb alimaamu almarwasi raximah llah saaxibu tacdiimi qadri sala kitaabkiisa tacdiimu qadri sala marwasi a'imadii shaaficiyada oo wuxuu ka mid ahaa weliba selafka ayuu ka mid ahaa rag badan oo shuyuukhda bukhaari ka mida buuna wax ka qaatay isaga laftirkiisa oo bukhaari isku shuyuukh yihiinba waa waa oo waxaa ka mid a ninka la yidhaha yaxya bnu yaxya tamimi iyo isxaaq bnu rahuya iyo raggaasaa culimmadiisa ka mid aha sida bukhaariba oo raggaa wax uga qaatay ninkaa marka tacdiimu qadri salaah juska labaad toddoba boqol sagaashan iyo saddex ilaa toddoba boqol sagaashan iyo afar dabcada maktabatu daar waxa uu leeyahay fa inamaa yusaabu liimaanu bitarki lkufri iimaanka waxaa lagu asiibaa oo lagu galaa oo lagu qaataa kufrigoo laga tago ayb wa inamaa calayhi an yanfiya shariika waxaa waajib ku ah qofka mu'minka noqonayo inuu shariik alle ka anfiyo walaysa calayhi dushiisa ma ahan oo keliya an yuqira inuu qiro an allaha khaaliquhu alla inuu abuuray lanahu muqirun bidalika waaba qiran yahayba taa isagu nacam balfeerisida oo yani uu cad yahay qofka waxaa laga rabaa buu yidhi oo rusushu ay la timidba waxaa rusushu ay la timid ee qofka laga rabaa waxaa weeyaan oo iimaankuna uu ku helaayo inuu kufriga ka tago shirkiga inuu ka tago ayuu ku helayaa shirkiga cibaadada inuu ka tago ee ma ahan inuu qirto inuu alla abuuray waaba qiran yahay inuu alla abuuray buu leeyahy nacam taa waaba qiran yahay meel kale waxa uu ku yidhi ahlu sunnaha qowl ay leeyihiin isagoo ka hadlaya wadaliilu calaa dalika maa wasafa allahu can ibliis arrintaa waxaa u daliila buu yidhi wax alla uu ibliis ka sheegay oo ah khalaqtanii min naarin dab baad iga abuurtay ibliis waa qiranyahay soo maaha inuu alla abuuray iyo qowlka alla uu leeyahay fabiibliisna uu ka sheegay fabicizatika la uguyanahum ajmaciin cizadaadaan ku dhaarteen ibliis marka rabbi waa yaqaanaa subxaanahu watacaala faahbara wuxuu sheegay alla anahu qad carafa inuu alla gartay anahu qad carafa ana allaha qad khalaqahu walam yakhdac liamrihi laakiin amarkiisa uma khuduucin tacdiimu qadri salaah juska labaad lix boqol sagaashan iyo lix abulxasan alashcari raximah llah cali bn ismaaciil albasri kitaabkiisa risaalatun ilaa ahli thaqri ilaa ahli thaqr waxa uu leeyahay asnaafta wuxuu ka hadlay dawaaiftii marka nebiga lasoo dirayay dadkii jiray ayuu ka hadlay markaasu waxa uu yidhi xilligii bicada jiray waxau tilmaamay marka uu yidhi waxaa jiray saaxibu sanamin yactakifu calayhi nin sanam haysto dul fadhiyo wayascumu ana lahu rabban wuxuuna sheeganayaa saaxibu sanamkaas rabbi inuu leeyahay yataqarabu bicibaadati dalika asanami ilayhi inuu rabbi leeyahay uu sheegi jiray rabbigaasna oo ugu dhowaanaya sanamkan caabudidiisa soo ma jeedid sanamku inuunan rabbi u aqoonin buu tilmaamay wuxuu kala gediyey marka saaxibu sanam sanam dul fadhiyo laakiin saaxibu sanamkaas way u kala soocnaayeen rabbi iyo sanamka oo sanamka caabudidda uu caabudaya yaa ugu dhowaanaya marka la yidhaha rabbigaygaan ugu dhowaanayaa buu leeyahay sidaas u qeexa isagana u tilmaamay safxada marka boqol soddon iyo sagaal risaalat risaalatu abilxasan ilaa ahli thaqr alqaadi albaydaawi culamada usuuliyiinta shaaficiyadu ka mid yahay wala in sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah aayaddaa markuu fasiraya tafsiirkiisa anwaaru tanziilka waxa uu yidhi sababta ay allah u dhahayaan isagoo ka hadlayo waxa uu yidhi litacaduri lmukaabarati fiihi min farti duhuurihi gaaladu ma diidi karaan towxiid rububiya dhul i ceryaa abuure allah maxay u dhahayaan waxay u dhahayaan buu yidhi ma layska weynaysiin karo arrintan arrintan oo kale dhulkii cerka yaa abuure anaa abuure iyo sanamkaana abuure ma dhihi karaan sababta wax waxa weeyaan aan mukaabaraba gelin weeyaan soo ma garane min fardi duhuurihi muuqashadiisa aada u xeel dheer marka towxiid rububiya aada u muuqdaa muuqashadiisa waa xeel dheer tahay marka gaalada ma inkirsanayn mana inkiri karaanba naam soo ma garan nimankii mushrikiin alcarab ayb imaamu dahabina siyarka wuxuu ku sheegay juska toddobiyo tobnaad shan boqol afartan iyo lix ilaa shan boqol afartan iyo sideed waxa uu yidhi aayaddan buu soo qaatay walain sa'altahum man khalaqahum fabihada yatabayanu laka ana alkaafira carafa allaha min wajhin wajahilahu min wujuuhin waxaa ka qaadanaysaa buu yidhi gaalku inuu dhinac alla ka gartay wujuuh fara badanna inuu alla ka garanayni suyuudi jalaaleynka wuxuu ku sheegay wmaa yuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun xayu yuqiruuna meesha ay yani iimaanka la sheegaya waa maxay wuxuu yidhi xayu yuqiruuna biannahu alkhaaliqu raasiqu waxay qirayaan buu yidhi marka waxay qirayaan in alla oo wax abuuro waxna arsuqo ayay qirayaan munaawi isaguna faydulqadiirka cabdura-uuf almunaawi hadal noocaas oo kale ayaa faydulqadiirka juska koo iyo tobnaad shan kun sideed boqol lixdan iyo labo dabcada maktabat lbaaz sidaas ayuu ku tilmaamay waa badan yihiin marka aimada sidaan yani sheegtay oo sidaan yani iyagu markaa qeexay intaa kadib yani tawxiidka maadaama yani hadda halkan waxaan ugaga soo baxnay inay gaaladu yaqaaneen tawxiidulmacrifa inay haysteen oo alla subxaana watacaala ay garanayeen inuu khaaliq yahay ayb tawxiidulmacrifa ama tawxiid rububiya waxaa doonta dheh waxaa kale culamada shaaficiyada ay qireen tawxiid rububiya inuu daliil u yahay tawxiid luluhiya nacam abulmudafar samcaani raximahullah aimadii qarnigii shanaad buu ahaa waxaa marka abulmudafar mansuur bnu cabdiljabaar ayaa la yidhaahdaa qawaadic ladilaha iyo kutub fara badan buu leeyahay aimada waaweyn ee shaaficiyada buuna ku jiray tafsiir buuna leeyahay tafsiir abilmudafar tafsiirkiisa markuu fasiraya am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun dhegeyso waxa uu yidhi wuxuu yidhi anahum idaa lam yaddacuu nacam haddaanay sheeganin annahum takawanuu min gayri khaaliqin haddaynan ku andacooneynin oo aynan sheeganinba inay iyagu iska samaysmeen iyadoo wax abuurtay aanay jirin min gayri khaaliqin wa saanicin wala dacow aynanna sheeganin annahum hum aladiina khalaquu anfusahum naftooda inay abuureen wa aqaruu ayna qirteen ana khaaliqahum huwa allah kan abuuray inuu allah yahay falaa yenbagii marka ma haboono an yacbuduu macahu gayrahu inay cid kale la caabudaan am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun waxay qireen waay ma aanay sheeganin annaga khaaliq la-aan cidna abuurtay ma jirta ma dhihin annaga is abuurnayna ma dhihin in allah uu abuurayna waa qireen meeshaas maxaa kasoo baxaayo waxaa kasoo baxaaya in ay u habboon tahay waajibna ku tahay inay alla cid kale aanay la caabudin ila waxaa tusaya hadalku waxa ay qirteene moogtahay albagawi raximah llah tafsiirkiisa abu muxamed alxuseyn bn mascuud albagawi macaalimu tanziilka fadalikum allahu rabkum lxaq famada bacda alxaqi ila dalaalu faana tusrafuun waxa uu yidhi faayna tusrafuuna can cibaadatihi cibaadada alle xaggee la idinkaga leexinayaa wa antum muqiruuna bihi idinko alla qirsan idinka oo alla qirsan sidaa buu leeyahy baydaawi tafsiirkiisa faatixada marka uu fasirayo waxa uu soo tilmaamay so usoo waday yacnii sifaatka rubuubiyada suuradda lagu sheegay alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywmi اddiin sifaat rububiya marka iyaaka nacbud baa la sheegay si rubuubiyada tilmaamaha rubuubiyada alla uu leeyahay abuurista iyo milkiga iyo yacnii iyo ah maamulka ah yaa waxay daliil u tahay in isaga cibaadada keligii uu leeyahay oo waxa uu yidhi calى ana man lam yatasif bitilka صifaati laa yastahilu lian yuxmada fadla can an yucbad in la ammaano xataa ma astaahilu qofka aan tilmaamaha tilmaamaha sifaatka rubuubiyada aan lahayn in la ammaano oo yacni lagu mahadnaqa xataa ma astaahilo cibaada iska badaaya marka sifaatka rubuubiyada ayaa alla wuxuu ku mudanaa in la caabudo marka ayb zarkashi sidoo kale isaguna burhaan kitaabkiisa yani alburhaan fi culuumi lqur'an juska afaraad safxada sagaalaad waxa uu tilmaamayaa qul man yarsuqukum min asamaai waalardi aayadda falamaa kaanuu muqiruuna bihada kullihi gaaladu markay qirsanaayeen intaan oo dhan qul man yarsuqukum min asamaai waalardi aman yamliku samca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna allah intaa markay qirsanaayeen wuxuu yihi xasuna alixtijaaju bihi calayhim marka in loo xujaysto oo taa lagu xujeeya habaa wanaagsanaatay id faacilu hada intaan allihii sameeyey huwa allahu waa alle aladii laa ilaaha hayruhu fakayfa tacbuduuna macahu hayrahu seed marka alle heyrkii wala caabudaysaan marka walihada qaala bacdahu fasayaquuluuna allah ay hum yuqiruuna bihi walaa yajxaduunahu way qirayaan mana diidayaan marka tan aad qiraysaan ayaa waxay daliil u tahay inaad alla caabudaan subxaana wa tacaala inaad yani cibaadada marka alla aydan cid kale uga leexinin marka isku soo duuduubo macnuhu waxaa weeyaan tawxiid waa laa ilaha illa llah muxamedun rasuulu llah ayb tawxiidka alla midaynta alla la midaynayana tawxiid lmacrifati walihbaat iyo tawxiid lqasdi waaltalab weeyaan oo alla waxaad ku midaynaysaa macnihii rubuubiyada oo dhan magacyadiisa iyo tilmaamihiisa oo dhan waxaana markaa taasi ay daliil u noqonaysaa in cibaadana keligii uu leeyahay ilaa allaha wax abuuro wax maamulo ee wax milkiyo isagaa cibaadana astaahilo isaga ayaa cibaadana markaa mudan oo astaahilo ayib intaas marka kadib ayb iyo inay daruuri tahay tawxiidku inuu in macnihiisu og yahay marka laa ilaha illa allahu lagu leeyahy laa ilaha illahu macnaheeda waa maxay waa nafyu shirki shirki in la anfiyaa taana in marka dihnigaaga aynan ka bixin weeyaan marka musanifu qaala almusanifu raximah llah kitaabu tawxiidi musanifu waxa uu yihi kitaabu tawxiid ay hada kitaabu tawxiidi ayb waqowli llahi tacaala wamacnaa qowli llahi tacaala iyo alla macnihiisa qowlkiisa ayuu kitaab yahay wamaa khalaqtu ljina jinni ma abuurin iyo walinsa insi ma abuurin ilaa liyacbuduuni inay iwaxidaan oo ay icaabudaan keliya un baan u sameeyey jin iyo insi ma abuurin ilaa inay icaabudaan qowlkaa alla bayayani macnihiisa ayb marka tawxiidkii halkan sheekhu marka kitaabu tawxiid buu baab ka dhigtay markaasu haddana wuxuu yihi waqowli llahi tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo cibaadada halkan lagu abuuraaba waa tawxiidkii waay ayb oo cubuudiyadu carab oo dhan waxay u taqaanaa sida ibnu jariir itabari uu yidhi alcubudiyatu cinda jamiici alcarabi asluhaa addillatu cubuudiyada asalkeeda luqa ahaan waa isdullayn ayb ashcaarta carabtana waa ka buuxdaabuu tilmaamay ibnu jariir itabari raximahullah juska koowaad safxada konton iyo saddex tafsiirkiisa amaa cibaadada istilaax ahaan cibaadada waa awaamir iyo nawaahi weeyaan alla loogu dhawaado wax alla uu ku faray ood la imaanayso wax alla kaa reebay oo aad ka fogaanayso ka fogaanshadooda a alla ugu dhawaanaysa macnahaasaana imaamu shaafici risaalada uu ku cabiray oo waxa uu yidhi wabtalaa daacatahum alla wuxuu dadka ku jaribay inay daacadooda inay alla adeecaan bian tacabadahum daacadii fiiriya wuxuu ku fasirayaa cibaadadii buu ku fasirayaa wabtalaa daacatahum bian tacabadahum biqowlin wacamalin waimsaakin can maxaarima xamaahumuuha alrisaala safxada toddoba-iyo tobnaad daacadoodu alla ku imtixaanoo ku jaribay bian tacabadahum waaba inuu ku adoonsaday ou ku yani muxuu ku adoonsaday alla dadka qowl camal iyo inay ka gaabsadaan waxyaaba uu ka xarimay marka intaa maxay noqonaysaa marka awaamir iyo nawaahi weeyaan cibaadada waa intaa hadalka marka sheikhulislaam ibnu taymiya cibaadada uu ku macneeya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu llahu wayardaahu wax kastoo alla waa magac kulminaya wax walbo alla uu jecel yahay raallina uu ka yahay oo min alaqwaali waalafcaali halkan unbaa laga keenay nacam waa kan imaamu shaaficina uu leeyahay bian tacabadahum cibaadadii waxaa weyen allah dadka wuxuu ku addoonsaday biqowlin wa camalin iyo waimsaakin can maxaarima qowl iyo camal camalka qalbiga iyo jawaarixda labadaba way soo gelayaan iyo qowlkii iyo marka waxyaabo xaaraama oo ou inay ka fogaadaan oo ku addoonsaday nacam kitaabkiisa al-um waxa uu ku sheegay waxaa la ogaanayaa buu yidhi ana axkaam allahi caza wajala laba wej inay tahay buu ishaaray labadaa wejna marka waxaa weeyaan waa alla iyo rasuul axkaamtooda waa laba wej waa awaamir iyo nawaahi taasaana marka cibaadadii ah nacam oo waxa uu tilmaamay marka yajmacuhumaa macan anahumaa tacabudun buu yihi nacam ayb aimo kaloo fara badan ayaguna macaanidaasay cibaadada ku fasireen alxaliimi kitaabkiisa la yihi alminhaaj fi shucab aliimaan oo shucabka bayhaqi kitaabka uu ka tix raacay ah waxa uu yihi jamiicu lcibaadati ficlu ashyaaa wa kafun can ashyaaa cibaadado dhan waxaa weeyaan waxyaabo inaad samayso iyo waxyaaba aad ka harto u fiirsa marka cibaadada waa maxay waxyaabana inaad samaysaa lagu amray ama waajib ama sunna ha noqdaan waxyaabana inaad ka harto ayaa lagu faray waa xaaraam ama waa karaaho intaa weyan marka cibaadadii isaguna saas oo alminhaaj fii shucab limaan juska labaad saddex boqol iyo toban toban iyo toddobo marwasi alimaamu lmarwasi raximah llah waxa uu sheegay isaguna wamacquulun fi lugati cinda alculamaai wamacluumun fi llugati wa cinda alculamaai ana cibaadat allahi fiiri culamada agtooda iyo luqada agteedaba cibaadada alla waxaa weeyaan hiya ataqarubu ilayhi biaacatihi in alle loogu dhawaado daacadiisa walijtihaadi fii dalika iyo arrintaa in lagu dadaalo marka waxa uu sheegay wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin ayb taasuu marka uu tilmaamay marka kanat idaacaatu kuluhaa allatii yutaqarabu biha ila allah daacaad oo dhan waa wax alle loogu dhawaado isku soo duduub cibaado waa maxay wuxuu leeyahay alimaamu lmarwasi raximah llah cibaado culamada waxay u yaqaanaan alla oo loogu dhawaado daacadiisa laguna dadaalo shay marka alle iigu dhawaaw ou ku yidhi haddaa cid kale ugu dhawaatid marka waxay noqonaysaa xaqii alla u lahay dhinac kale a u leexisay waa shirkigii marka waa kaas tawxiidkuna marka muxuu noqonayaa xaqa alle isaga keliya inaad ku koobto culimadii marka saas ayay u sheegeen tacriifka marka ibnu taymiya raximahullah iyo tacriifka culimmada shaaficiyada intana ka badan waxaa weeyaan waa isku meel buu u socdaa kulli waxaa weya wax alle loogu dhawaado alla uu jecel yahay weeyaan oo daaca awaamir iyo nawaahina ah awaamirtana alle waxaa ugu dhawaanaysaa inaad la timaado nawaahidana inaad ka fogaato baqawi isagana sidoo kale wastabir licibaadatihi markuu fasirayo rabu samaawaati walardi wamaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadatihi waxa uu yihi ay isbir calaa amrihi wa nahyihi cibaadadu fasiraa fiir wastabir licibaadatihi ay calaa amrihi wa nahyihi amarkiisa iyo nahyigiisa ku sabar nacam ibnu kathiir isaguna sharciga waxaa cibaadada uu ku tilmaamay waa cibaaratun waxauu yihi camaa yajmacu kamaala almaxabati waalkhuduuci waalkhawfi wax ururinayo maxabo dhamaystiran iyo yacni khuduuc alla loo khuduuco cabsi waxyaabahaas oo dhan alimaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu ka hadlaya mas'alat lwuduu waysaqaadku niye inuu u baahan yahay bacdi alculamaa shaaficiya xanafiyadoo kale waxay yidhahdaan waysaqaadku niye loogu looma baahna niy niye looma baahna ayay dhahaan majmuuca marka wuxuu ku yidhi markuu meeshaa ku jiray fain qaaluu hadday dhahaan alwuduu'u laysa laysa cibaadatan wuduuga iyo waysaqaadku cibaado ma ahna hadday yidhaahdaan qulnaa waxaanu saa darteed niye looma baahna qulnaa waxaanu dhahaynaa laa nasmacu warkaa maqli mayno yeeli mayno hada liana alcibaadata cibaadadu maxaa yeele addaacatu waa daaco ayb ow maa warada atacabudu bihi qurbatan ila allahi tacaala ama cibaada waxaa la yidhaha wixii soo arooro in alle loogu cibaadaysto oo loogu dhawaado nacam ow maa warada atacabudu bihi qurbatan ila allahi tacaala ama wixii soo arooray in alle lagu caabudo iyadoo alle loogu dhawaanayo subxaana wa tacaala wa hada mawjuudun fi lwuduu waysaqaadkuna saas weeyaan buu yihi ayb ibnu xajar isagana fatxulbaariga meeshaa marka hadalkaa nawowi majmuucu ku sheegay uu meelaha waysaqaadka uu kaga waramo ibnu xajar fatxulbaariga isaga waxau yihi almuraadu bilcibaadati camalu daacaati waijtinaabu lmacaasi marka haddii shay daaca ah marka ama shay shay daaca ah oo alle loogu dhawaado haddaad cid kale u meeriso u leexiso wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuni ay liwaxiduuni inay aniga keliya i waxidaan waad khilaaftay oo cid kale alla tawxiid lagaama helin marka alle iyo cid kale isku dartay shay alla subxaanahu watacaala loogu dhawaado shayga in laga fogaado shayga in laga fogaado maalan macaasida oo kale maxaa alla loogu dhawaada in laga fogaado macaasida macaasida ka fogaanshada laga fogaanaya haddaad cid kale ugu dhawaato ka waran marka iyadan daacadii allah ad cidka cibaadadii allah ayaad cid kale la wadaajisay marka kitaabka dhan udub dhexaadkiisu marka waa intaas wuxuu ku dhihi doonaa marka ashyaa marka dadku waa laba waxyaaba waxaa jiro in badanoo ummaddu kamida ay u taqaano cibaado wa iyo waxyaaba aanay u aqoonin waxyaabaha dadku cibaadada u yaqaanaan salaada sujuudda oo kale rukuucda oo kale dadku cibaada waa u yaqaanaan salaada oo kale soonka xajka cibaadad waa u yaqaanaan laakiin acmaal quluubta ka dhacdo oo waxaa jirta aanayba cibaado u haysanin dadku oo ay ka mid tahay khawfka rajada maxabada khuduuca waxyaabahaas oo dhan ay ka mid yihiin acmaal kaloo waxaa jirto gawricii aanay cibaadaba u haysaninba nacam allana salaadii iyo iyo gawriciiba isku daray fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wa nusukii waa gawricii nadarkii baa ka mid a nadarku waa cibaado in badanoo dadka ka mida uma haystaan oo maxaad meeshaas ugu socotaa qabriga wuxuu ku leeyahay waxaan ugu socdaa in aan nadar kasoo xirto ama shardi kasoo galo marka kitaabka waxyaabaha unbuu kuu sheegaya war waxaan xaqaan allah iskale cid kale ha siinin saasuu kuleeyahay nacam marka intaan insha allahu tacala un waxaan kaga dhignay kitaabka macnihii tawxiidkana in lagu fahmo macna alcibaadana in la fahmo tawxiid iyo cibaadana waa isku mid dabcan ayb wma khalaqtu ljina waqowli llahi tacaala wamacnaa qowli llahi tacaala macnaha qowlka alla macnihiisa ay u kitaab yahay uu yidhi wamaa khalaqtu maanan abuurin aljinna jin iyo walinsa iyo insiba ilaa liyacbuduuni inay ani iwaxidaan inay icaabudaan un baan u abuuray marka ilaa liyacbuduuni cibaadada hiya tawxiid waa tawxiidkii laftirkiisii ayb waana xaqa alla subxaanah watacaala addoommada uu ku leeyahay xadiidkii mucaadna waa keeni doona musanifka raximah llahu tacaala ayb wa qowlihi iyo alla qowlkiisa macnihiisa ayuu u kitaab yahay walaqad wallahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee bacatnaa waanu bixinay fii kulli ummatin ummad kastaa dhexdeeda rasuulan rasuul ayaanu ka bixinay an icbudu llaha rasuulkaa dadka wuxuu ugu baaqayaa ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wajtanibuu ka dheeraada adaaquuta daaquutka waxa alla sokadii la caabudo ee la buunbuuniyo ka dheeraada halkaana waxa uu sheekhu kaga tilmaamaya waxaa weeyaan tawxiidka alla uu noo abuuray baa wuxuu ka koobmaa in alle la caabudo iyo in waxa alle sokadii la caabuda in lagu kufriyo labadaas ka koobmaa waa annafyu waalihbaat laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro nafyi weeyaan ila allahna waa xaqiibaad alle u sugtay subxaanahu watacaala aayaddanna sidoo kaleo an icbudullaaha waa allah cibaadadii loo sugayaa wajtanibu daaquutana waa laa ilaaha weeyaan macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahna waa ucbudullaha sidaa marka u gaaro nacam haddii marka aad tidhaahdid aniga alla waa caabudayaa keyrkiisna nadar baan ka xiranayaa allaan caabudayaa iyaaka nacbudu baan dhahayaa keyrkiis baan u yeeranayaa marka ay shiddo iyo dhibaato ay ugu dhacdo waxaad noqonaysaa marka waxaa kaa maqan wejtanibu daaquut ma ansaxayo marka tawxiidkaaga hadalkii ibnu ibnu ibnulmundir raximahullah isaguna wuxuu ah ahlu cilmiga waxay ku ijmaaceen qofka muxuu ku muslimaana wuxuu ku muslimaya inuu shahaadateynkii qiro taasoo ay ka mid tahay inuu ka beri noqdo diin aan ahayn diinta islaamka haddaa ka beri noqon weysid waxyaabaha alla sokadii la caabudaye dadku ay hawada ka dhiganayaan diimo u yaqaanaan haddaadan haddaa ka beri noqon weyso tawxiid lama aada imaanin marka aayadaha saas isula socdaan tawxiidkii waa cibaadadii wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun cibaadadii allama waa maxay in asaga keliya la caabudo iyo in keyrkii cibaadada laga anfiyo ayb wajtanibuu an icbuduu ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wajtanibuu ka fogaada adaaquuta ka dheeraada ayb wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisiiba u kitaab yahay waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wabilwaalidayni wa an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalidayni labada waalid bow alla xukumay ixsaanan ixsaan falid inaad u ixsaan fashaan imaa yabluqanna imaa haddii yabluqanna uu gaaro hadduu gaaro cindaka adiga agtaada waalidkii alkibara wey alkibara haddii uu gaaro weynaan axaduhumaa midkood uu gaaro ow kilaahumaa ama labadoodaba falaa taqul lahumaa ha u dhihin uffin uf ha dhihin hadal yacni yaqyaqsi ah walaa tanharhumaa ha horarin oo ha canaananin waqul lahumaa waxaa u tiraahdaa qowlan kariiman war wanaagsan waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici oo yacni u tawaaduc weeyaan min araxmati naxariis darteed naxariis u muujiya u tawaaduc waay waqul waxaa tidhaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariisa kamaa sidii rabbayaani ay iisoo barbaariyeen sagiiran xaal aan ahay mid yar anoo yar sida ay iisoo barbaariyeen halkanna shayga alla uu dadka saaray uu ku xukumay in isaga keliya ay caabudaan weeyaan insha allahu tacaala kitaabka inta ka dhiman marka fasalka darsiga dambe ayaan insha allahu tacaala ku wadi doonaa darsigan halkan ayuu noogu joogaya billahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam